bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhawaada qodobada ugu dooro oon warkayaga duhurna waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya israsaaseyn dhex martay ilaalada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso ee gobolka bari
laamaha ammaanka magaalada jowhar oo fashiliyey qarax miino oo la dhigay qeybo ka mid ah magaaladaasi
kulan lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaan ka tirsan degmada cadalle oo ka dhacay deegaanka garasweyne ee gobolka shabeellada dhexe
natiijada doorashada dalka kenya oo goordhow la shaacinayo iyo malaayiin kenyaan ah oo sugaya cidda hogaamin doonta dalka kenya afarta sano ee soo aadan
wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kala diray golaha deegaanka degmada bardaale
dunida inteeda kale wararka aad duhurnimana duhurnimadan idinkaga heenana waxaa ugu waaweyn
ciidamada israa'iil oo muwaadiniin falastiiniyiin ah ku dilay caasimadda dalka israa'iil
iyo roobab xooggan oo ka da-aya dalka suudaan iyo fatahaado hoog xooggan oo ku dhuftay dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad sanada labada kun labaiyo labaatanka markana u diyaargaroobo qodobada warkeena oo fidsan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya israsaaseyn dhex martay ilaalada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso ee gobolka bari sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cali aadan axmed
wararka aynu ka heleyno magaalada boosaaso ayaa sheegaya in israsaaseyn ay dhex martay ciidamo ilaalo ah guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso israsaaseyntaas ayaa sababtay in la hakiyo shaqooyinkooda waxaana lasoo sheegayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku amartay inaysan tegi karin xarunta dowladda hoose khilaafkan ayaa salka ku haya habka loo maareeyey kaarar lacageed oo ay bixiso hay-adda w f b kuwaasoo loogu talagalay dadka danyarta ah waxaa lagu soo waramayaa in ilaa iyo caawa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo u magacaabi doono duq ku-meel gaar ah degmada boosaaso mudane xasan cabdi xasan oo horey usoo qabtay xilkan haddana ah wasiir ku-xigeenka qorsheynta puntland madaxweyne dani ayaa labada kun koob iyo labaatanka kala diray golihii deegaanka ee boosaaso kadib markii lagu eedeeyey xil gudasho la-aan
waad mahadsantahay waryahayaga cali markan haddaan eegno laamaha ammaanka magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay fashiliyeen qarax miino oo la dhigay qeybo ka mid ah magaaladaasi jowhar warkan waxaa faahfaahinaya waryahayaga saleymaan xuseen alcadaala ciidamada ammaanka magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen qaraxyo la diyaariyey oo xalay lagu aasay mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qaraxa ah ay qabteen uu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasi oo sida ay sheegeen la dhigay qeybo ka mid ah xaafadda horseed ee magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle dadka ku nool xaafada qaraxa lagu arkay ayaa isaga baxay xaafadaha iyaga oo ka cabsi qabay inuu saameeyo qaraxaasi oo lagu arkay xaafadda horseed ee magaalada jowhar ciidamada ammaanka ayaa wada qorshe ay ku doonayaan in lagu qarxiyo qaraxaasi ay gacanta ku dhigeen waxaana goobta loo diidayaa dadka shacabka ah ee ka agdhow halka uu qaraxu yaalo welilaamaha ammaanka magaalada jowhar kama aysan warbixin cidda la doonaya in lagu waxyeeleeyo qaraxaasi miinada ah magaalada jowhar ee caasimada dowlada ama dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay falalka amni darro oo ay ka mid yihiin qaraxyada waxaana laamaha ammaanku ay sheegeen inay samayn doonaan baaritaano culus oo ka dhan ah falalka amni darro ee lidka ku ah ammaanka magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle iyo deegaanada ku dhow
lagu heshiisiinayay beelo ku dagaalamay deegaan ka tirsan degmada cadalle oo ka dhacay deegaanka garasweyne ee gobolka shabeellada dhexe faadumo cabduqaadir ayaa ka waramaysa halkan joogo waa tuulo ka mid ah deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada cadalle dhowaan waxaa gogol nabadeed halkan loogu fidiyey beelo walaalaha oo wadadaga halkan islamarkaana shaqaaqa soo kala dhexgashay waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta heer degmo ilaa heer gobol oo dhanka gobolka shabeellada dhexe ah markii aad fiiriso deegaankan waxaa ku nool dadiow aad u fara badan deegaanka garasweyne hoostaga degmada cadalle iyo muqdisho waxay isku jiraan kilomitir beelahan dib u heshiisiinta la dhex dhigayna waxay ahaayeen kuwo laba bilood ay colaadi dhex taallay hase yeeshee dadaal xooggan oo ay sameeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo uu horkacayay taliyaha guutada afaraad qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare sanay cabdulle sidoo kalena ay ka mid ahaayeen imaam daahir maxamuud taliyaha booliiska hirshabelle gudoomiyaha degmada cadalle gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe muuse shitaawe gudoomiyaha deegaanka gubadle kaalibey iyo mas-uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood u istaagay sidii xal waare looga gaari lahaa colaadda beelahan u dhexaysa qabanqaabada dhigitaanka gobasha dib u heshiisiineed abaabulkeeda waxaa lahaa horjoogna u ahaa korneyl sanay cabdulle cusud waxaa mudan in sidoo kale qayb weyn oo muuqato uu ku lahaa dib u heshiisiintan taliyaha booliiska hirshabelle hal meel ayaa lasugu keenay dhammaan beelihii dirirta u dhexaysay iyadoona uu imaam daahir maxamuud ahaa sidaha calanka nabadda iyo in qoysaskan ay noqdaan kuwa qaboojiya dabka ka dhex aloolsan goob fagaaraha ayay isku saamaxeen islamarkaana qoloba qoloba kale waxay u muujiyeen in colaadda ay nabadi ka doorteen mar kale ayuu dib u bilowday habdhaqanka wanaagsan ay iskula dhaqmi jireen beelahan walaalaha ah waxa ay soo bandhigeen dhaqan ahaan iyo hiddo ahaan waxay u leeyihiin intaasi kadib hadal jeedinta ayaa la gudagalay ugu horeyna waxaa hadal ka qaatay gudoomiyaha degmada cadalle muuse keli maanta w arrinta meeshan laysugu yimid ee fantastiyahan iyo howlaha quruxda badan oo socda waa heshiisiintii beelihii yaryaraay arrintii yareed ee meeshaan ka dhacday tuulada deegaan garasweyne ka tirsan degmada cadalle arrintaas waxaa laga gaara guul cid walba ha ogaato cumar cali waa sarkaal militari ah waxa uu sheegay muhiimaddu inay tahay in beelahan ay ka shaqeeyaan horumarkooda iyo nabadgelyadooda waa isu celsheen dadka dadku ayagaa heshiiye laakiin waa laysu celshe wax haddii aan laysu celin oon la istaagin wax oo imahaya ma jiraan waa laysu celshe maamulku waa isu celshe dadkii waa isu yimaadeen dhaqankii ugu dambeeye waa yimiday arrintii waa la xaajeeye waana dhammaatay taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhiciis oo isna dhankiisa hadle ayaa sheegay inay ku guulaysteen gogasha heshiisiineed oo ay fidiyeen mas-uuliyiinta dowladda ayuu u diray fariin ku aadan in gurmad ay u sameeyaan dadka ku nool halkaasi abaartu saamaysay waxaa maalmahan u joognaa dad walaala oo biryahan gacantooda isgaartay oo shaqaaqeyr ay ka dhex jirtay arrimahaasaan u joogna maalmahan waxaana soo dhammayna arrintii waa isu keennay si nabaday ku dhammaatay si walaalnimahay ku dhammaatay waa kuwa maanta ugu dambaysay ay mashxararaayaan waa kuwan geela iyo shirka meeshan ka dhacaya waxaa waa dib heshiisiintii waxaan kusoo dhammayna meeshaanay kusoo dhamaatay maantay ku eg tahay dadka walaalahayna waa wixii ka dhex jiro shaqaaqahay waa ka dhex baxeen waxaan leenaha dadka kale walaalaha hadday jiraan iyagana in ilaahay ou saas ou heshiisiin uu dhex dhigo intaasaan leennahay waxaa kaloo leeha dadka abaaraha haysa rumaanta dhulkan aan joogno ayadana waxaan leenahay abaarta in ilaahay ka qaadaan ugu baaqaynaa dadkuna ha ogaadaan mas-uuliyiinta ha ogaato in dhulkaan iyo dalkaan abaar ka jirto intaasaan kusoo gebagaya waa masantii imaam daahir maxamuud imaam cumar oo ugu dambeyn hadalka soo xiray ayaa baaq u diray xildhibaanada qaranka dadka mahaan dhigan dhaqankooda haddii la heshiiyo waxaa laga bilaabaa nambar wan sumal iyo sumayn in wixii luqdadaah maha ku jiran iyo godloqoda lagu duugo intaana way u joogtay ayaguna waa samayn si fayaabiya ku samayn alxamdulilah intii heshiiska ka soo shaqaysay oo biilaha isqabtay ka mida intii ka xagaysay dhammaantood meel kastay joogeen dibadda iyo gudahana ayagana waa ugu mahadnaqaynaa si gaara waxaan ugu mahadnaqaynaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo taliyaha buliiska hirshabeelle iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo her iyo habeen afartan iyo shan cishmiya maaqaan iyo ka badan ayay habeen iyo maalin u taagnaayeen howlahaasna waxaa la iska rabaa mararka qaar aniga duub aan ahay ma raba anaan qof gooni carab ku dhifdho xildhibaanadii qaranka oo dalkan dadkan metelaayay inkastoo ay dhinaca logistikada ay ka qayb qaateen sida aan dareemaya laakiin inay goobjoog naqdaan oy darkoo dadkooda baahiyaysan oo abaaraysan ay goobjoog naqdaan markaano kale sidaanoo kale ay yimaadiin ayagana waa jeclaa lahayn dadka waxa ka dhex guuxayaan aniga waxaa leeyahay owrka iyo qofka wada owrka iyo qofka hogaamiyaha hogaana u dhexeeya marka inaan bulshada u hadlo xildhibaanadan qaranka inay dadkooda markay dhibaata dhacdana yimaadiin markay dhibaata jirana yimaadiin ay wakhtiga ku bixiyaan ayagana haddii ilaahay mayagana baaqan halkaa ugu diraynaa dadkaanna abaaraa haysa awalan horta allah ha tuugaanu ilaahay yaa walba bixiya ilaahay yaa gacantiisa weyn tahay oo ay wax kasta ku jiraan kadibna dadkan dadka muxusiniinta ah, dadkan ka dhasheen oo ganacsatada ugu horraysa iyo dadka xildhibaanada ah, dadkoodii abaaraa haysay il gooni ha ku fuuriyaan faadumo cabduqaadir raadi tvga dalsan deegaanka garasweyn degmada cadal
markan kenya haddaan eegno natiijada doorashada waddanka kenya ayaa lagu wadaa in goordhow la shaaciyo iyadoo musharaxiinta dhowrka ah ee ku tartamaya xilka madaxtinimo madaxtinimada ee dalkaasi ee natiijooyin kala duwan ay ka sugayaan doorashada malaayiin kenyaan ah ayaa sidoo kale sugaya natiijada doorashada madaxtinimo ee waddankaasi kenya ilaa iyo afar murashax ayaa ugu tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkaasi guddiga doorashooyinka ee waddankaasi kenya ee magacooda loo soo gaabiyo i e b c ayaa ay tahay inay shaaciyaan natiijada waxaan hadda socota munaasabad iyo xaflad kala duwan oo lagu dhawaaqayo natiijada kama dambeysta ah ee xilka madaxtinimo ee dalkaasi musharaxiinta ku tartamaysay waxaa hadda loolanka ugu adag uu ka dhexeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey raila odinga iyo sidoo kale william ruuto iyagu ah labada musharax ee iyagu doorashada inta ugu badan isku garbinayay oo natiijadooda aan meelban loo saadaalin karin malaayiinta u dhashatay u dhalatay waddankaasi kenya ayaa natiijada sugaya iyagoona ka wardhowraya natiijada kama dambeysta ah ee guddiga ay ku dhawaaqi doonaan iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi hogaamin doona sanadaha soo aadan dadka shacabka ah ayaa natiijooyin kala duwan ka filaya waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa natiijada kadib in rabshado ay ka dhacaan oo ku aadan musharaxiinta labada dhinac ee raila odinga iyo william ruuto oo dadyo aada u fara badan ee iyagu ay kala taageersan yihiin xisbiyadooda kuwaas oo laga cabsi qabo in kadib natiijada ay halkaasi ay ka dhigaan diwadbaxyo iyo banaanbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan ama ay ku mucaaradayaan natiijada doorasho ee waddankaasi sidoo kale een, madaxda dalkaasi iyo siyaasiyiinta dalkaasi ayaa iyagu waxay ku talinayaan in xaaladda la dejiyo mar kasta oo natiijada lagu dhawaaqa kadib
wasaaradda arrimaha guda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta oo isniin ah kala dirtay golaha deegaanka degmada bardaale ee gobolka baay oo muddo xileedkoodii dhammaaday bishii janaayo ee sanadkan kadib kulan maanta mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ee degmada bardaale kula yeesheen golaha de- deegaanka ayay ku wargeliyeen in la kala diray islamarkaana dhowaan golo deegaan oo kale la sameyn doono qoraal kasoo baxay wasaar- wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo la ogeysiiyey gudoomiyaha gobolka baay agaasimaha guud ee wasaaradda odayaasha iyo nabadoonada degmada ayaa lagu sheegay in mudaxileedka golaha deegaanka degmada bardaale uu ahaa afar sano uu dhammaaday islamarkaana la gudageli doono dib u doorashada golaha deegaanka sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu xusay in degmada ay si kumeel gaar ah u maamuli doonaan golaha fulinta oo kale ah gudoomiyaha degmada ku-xigeenka iyo xogahayaha degmada sidoo kalena golaha deegaanka degmada bardaale lagu soo dhammaystiri doono muddo bil ah
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ciidamada israa'iil muwaadiniin u dhalatay waddanka falastiin waxa ay ku dileen caasimada dalkaasi israa'iil waxaana kasoo baxay warar kala duwan inta ugu badan dadka shacabka ah waxaa loo geystaa dilal kala duwan weliba hawo u badnaadeene een muwaadiniinta u dhalatay waddankaasi falastiin
sawiro ay daabacday warbaahinta dowladda suudaan ayaa muujinaya guryo badan oo dumay ama ay hoostooda biyo galeen in ka badan toddoba kun oo guri ayaa roobabka dabaylaha wata ay waxyeelo gaarsiiyeen waxaa qaar ka mid ah dadka ay saameysay ay ka codsadeen maamulka inay si deg deg ah gargaar loola soo gaaro iyagoo sheegay inay bannaanka seexanayaan afhayeenka u hadlay golaha qaranka ee difaaca madaniga ah jenaraal cabduljaliil cabduraxmaan ayaa u sheegay tv-ga qaranka in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay ku qaraqbeen daadadkii halka qaar kalena ay ku dhinteen guryahooda xafiiska isku xira arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan boqol iyo soddon kun oo qof ay saameysay fatahaadaha tan iyo bishii meey iyadoo xaaladaha wadooyinka oo liita ay adkeynayaan in gargaar la gaarsiiyo meelaha qaar dadka ku dhaqan bariga afrika ayaa waxay sanadkan la kulmeen xaalado cimilo aada u daran laga soo bilaabo abaaro ba-an iyo roobab la-aan xilli dheer iyo fatahaado warkii duhur dhegeystayaal waa inaga intaa
wararka adla haysa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin
war la hel yaabaa tala la hel